wasiiru dulaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka kadib heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug cumar maxamed hadiriye guuraye ayaa waxa uu xilalka u kala wareejiyey maamulka cusub ee degmada wasiirla iyo sidoo kale maamulkii hore iyadoona munaasabadan ay ka qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ka mid yihiin xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mudug ugu horreyn bulshada degmada wasiirlah ayaa soo dhaweeyey maamulka cusub ee degmada xilkana la wareegaya iyagoo sidoo kale bogaadiyey dadaalada horumarineed ee maamulka xil ka degayay kusoo kordhiyey degmada wasiil cabdinajiib waxaa leh cabdinajiib kusoo dhawow degmadan cabdinajiib layskama soo xulin cabdinajiib layskama soo xulin wasaaradduna cirka kama keenin ninkarnimadihiisa iyo waxtarnarkiisa degmadan isagoo shacaba uu ka qabtay baa halkaa lagu keenay years kadib waxaa rajeynaa reerka baxaydna loo barbar dhigo quruxda iyo horumarkan degmada kusoo kordhiyo cabdinajiibna waxaan leeyahay mudana gudoomiye aadaa u mahadsan tahay waan hubaa inaad ka soo dhalaalaysid xilkan waan hubaa insha allah waxaan kaa rabnaa lix bilood kadib ama sanad kadib sagtare shaqeeya gudoomiyihii hore ee degmada wasiirlah ayaa dhankiisa soo dhaweeyey gudoomiyaha xilka kala wareegaya oo isna madasha ka hadlay una mahad celiyey maamulkii hore ballanqaadna sameeyey inay la shaqayn doonaan magaalo raaxa ma ahan maantiina waddooyinkaa falaysaa habeenkiina difaaca gelaysaa saasay kugu sugaysaa meeshaan quruxda badan waa dhul laga soo halgamay waa loo soo dagaalamay guddoomiyaha degmadana ha isku xamanina haddii aad aragtaan inuu waxgalday waa u yeeraysiin xaafiiska ugu imaanaysaan hadafkeennu waxaa weeye waxqabad hadafkeennaas oo ku salaysan fishin and mishin aragti wanaagsan oo wax dhisaysa waxaa weeye madaxweynaha dowladda galmudug inaan silaan iyo hambalyo u diro aanan xilka culus oo ii soo magacaabay ilaahay inuusan anna igu ceebayn asna uusan noqon dadaalkiisii uu soo magacawday mid meel cidlaa kula dhacay misanahay xilka lai idmaday inuu yahay xil culus ugu dambeyn cumar maxamed diriye wasiiru dulaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dubashiinta galmudug oo ka hadlay xafladda ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ay ka go-an tahay daadejinta maamulka waxauna ugu baaqay maamulka cusub ee wasiil inuu ka shaqeeyo horumarinta adeegyada bulshada degmada wasiil ee gobolka mudug ayaa ka mid a degmooyinka dhowaan kusoo biiray degmooyinka rasmiga ah ee dowlad goboleedka galmudug